أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya oo mar kale mugdi ku jira falanqeeyaal sheegaya in kooxda riddada ay burburi doonto haddii ay baxaan ciidamada shisheeye barnaamijka ayaad ku maqli doontaan inta badan suuqyada magaalada boosaaso oo la xiray xilli uu caqabado waaweyn wajahayo maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland kooxda riddada soomaaliya oo sheegtay inay xirtay askar calanka maraykanka ku joogjoogsatay arrinkaas oo soomaalidu ay si cara leh uga falceliyeen baraha bulshada hogaamiyaha jabhadda t b l f oo mar kale ku eedeeyey abiy axmed inuu garaacayo durbaanka dagaalka qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo diya u kala qaaday laba ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega gobolkaas munaasabadaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawo idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo sideed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ayaa mar kale mugdi ku jira iyadoona falanqeeyaashu ay sheegayaan in kooxda riddada ay burburi doonto haddii ay baxaan ciidamada shisheeye maxamed xasan alfaatix oo falanqaymahaas si dhow ula socday ayaan goordhoweyd waxaan wax ka weydiinay waxaa laga yidhi go'aanka ka soo baxay dowladda maraykanka ee lagu joojinayo taakulaynta ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantay cabdiwahaab falcelino kala duwan ayaa laga bixiyey qaraar ka soo baxay dowladda maraykanka oo ku aadan inay joojinayso saadka iyo taakulada ay siiso ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka saliibiga ku jooga dalka soomaaliya wax ka badan sagaal iyo toban sannadood horaantii bishan safiirka maraykanka u fadhiya xarunta golaha ammaanka ee waxaa loogu yeero qaramada midoobe ayaa iclaamiyey in maraykanku uu go-aamiyey in marka la gaaro kow soddonka bisha decembar sannadan labada kun lix iyo labaatanka dhammaadkeeda maraykanka gebi ahaanba uu joojinayo lacago boqolaal milyan oo dollar ah oo sanad walba uu ku bixin jiray saadsiinta ciidamada kufaarta afrikaanta ah maraykanku wuxuu sheegay in sanad walba lacag ka badan shan boqoloo milyan oo dollar ay ku bixiyaan sahayda amba taakulada ciidamada kufaarta afrikaanta oo keliya ah kadibna mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey waxay ula jeedaan qaraarkaas wakhtiga uu ku soo aaday iyo sababta keentay isagoo u waramaya wakaalada wararka reuters ee mas-uulkaas amerikaanka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan wuxuu sheegay in maraykanku wax ka badan laba bilyan oo dollar uu ku bixinayey taageerada ciidamada ururka midooda africa laga soo bilaabo sanadii labada kun iyo toddobadii markii soomaaliya ay kusoo duulayeen ilaa iyo hadda oo la joogo labada kun lix iyo labaatanka wuxuu sheegay in taageeradii ay bixinayeen aysan wax faa'iide ah ka helin wuxuuna carabka ku adkeeyey maraykanka siyaasadda uu qaatay ay tahay mar walba in danaha amerikaanka uu ka hormareeyo ee danaha kale waxa uu yidhi ciidamada ururka midooda africa ee soomaaliya ku sugan ma qabanin muhiimadihii loo eh, xil sare oo ahaa eh, inay wiiqaan waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada ula jeedo ee awoodda jihaadiga ah Een, sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamadaas doorkii loo baahnaa aysan ka qaadanin waxa uu ku tilmaamay xasilinta iyo amniga dalka soomaaliya wuxuu carabka ku adkeeyey in maanta xarakada shabaab mujaahidiin ay ka awood badan tahay sidii hore ay u ahayd Een, sidaas daraaddeedna iyagu aysan eh, lacagahaas sii bixin karin Een, maraykanku wuxuu ku hanjabay in een, diidmada qayaxan ee veto powerka loo yaqaano u adeegsan doono haddii laysku dayo in mar kale waktiga loo kordhiyo xafiiska qaramada midoobey ee taageerada soomaaliya ee loo yaqaano ee unsos kaas oo qaabilsan taageerada logistikada ee ciidamada kufaarta afrikaanta ah Een, sanadii labada kun shan iyo labaatankii mar een, dowladaha ku buhoobay ururka midooda afrika ay golaha ammaanka horgeeyeen in la meel mariyo hanaanka isku dhafka maaliyadeed ee ciidamada ee kufaarta afrikaanta ah oo shaatiga loo bedelay loona bixiyey ausom Een, maraykanku wuxuu ku hanjabay inuu adeegsan doono hanaanka veto powerka ah sidaas ayaana lagu laalay oo ma jirin wax ansixin ah oo ku aadan bajetka ciidamadaas ku baxaya ee dhanka mushaarka muddo hal sano oo kaamil ah ciidamada kufaarta afrikaanta ah wax mushaar ah ma qaadanin waxayna kusii joogaan saadka amba sahayadii ay ka helayeen maraykanka maraykankii ayaana hadda go-aankaas qaatay oo ah inuu saadka joojiyo Ee, runtii arrintaas jawaab celinada laga bixiyay ayaa ahaa kuwo caalami ah Een, maalintii khamiista kulan ayaa u furmay een, ururka midooda africa hogaankiisa waxaana een, kulankan hogaamineysa dowladda uganda oo hadda haysa een, hogaanka een, xilka meertada ah ee qeybta nabadda iyo nabadgelyada ururka midooda africa kulankaas een, waxaa ka qayb galay mas-uulka ugu sarreeya ururka midooda africa ninka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf wasiirkii hore ee arrimaha ee, dibadda ee dowladda jabuuti halkaas eh, khudbad uu ka jeediyey wuxuu sheegay in loo baahan yahay in midooda africa dowladaha ku booba ay dhisaan sanduuq maaliyadeed oo gaar ah kaas oo lagu sii taageero eh, ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan wuxuu sheegay in haddii ciidamadaas een, wadanka ay kasoo baxaan xaaladdu ay dib ugu laabanayso sanadii labada kun todobadii halkii joogtay isagoo walaac ka muujinaya suurtagalnimada in kooxda ridada soomaaliya ay burburto marka eh, ciidamadan wadanka isaga baxaan Een, markii qaraarkaas uu kasoo baxa maraykanka Een, tallaabooyin dhowr ah ay qaadeen ee dowladaha africa oo ururka midooda africa hogaaminaya oo ugu horeysay in la shiriyey dhammaanba wasiirada difaaca ee ururkan dowladaha ku buhoobay waxaana dowlad walba loo xil saaray in dalalka saaxiibada la ah haddii ahaan lahaayeen kuwa reer galbeedka reer yurub iyo kuwa carabta ay lacago qaaraan ah kasoo qaa- eh, kasoo qoondeeyaan ama ay kasoo tuugsadaan laakiin taasne haddana iyagii ayaaba isku dayriyey waxaa suurtagal ahayn ayay iska dhaadhiciyeen kadibna kulankan sanduuqa maaliyadda lagu dhisayo ayay qabteen marka falanqayaashu waxay isweydiiyeen eh, sanduuq maaliyadeed oo ururka midooda africa uu yeelanayo haddii dowladuhu ay sidaas sameynayaan awoodna u leeyihiin inay eh, sii wadaan taageerada logistikada ciidamada ee kufaarta afrikaanta ee soomaaliya dowlad walba oo ciidamada soomaaliya uu ku sugan yahay may bixiso een, taakulada ku baxaya ciidankeeda etoobiya may bixiso ciidamadeeda ku sugan koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wixii ay ku shaqeyn lahaayeen kenya sidaasi la mid ah eh, uganda sidaasi la mid ah iyo burundi iyo jabuuti intaba Eh, jawaabtu waxay noqotay ma awoodaan oo calooshoodu shaqaysnimo qaab ah ayay soomaaliya kaga dagaalamayeen lacago ayay ku bedelanayeen dhiigga askartooda haddii lacagihii waayaanna waxay ku qasban yihiin in wadanka isaga howleelaan maxamed maxay yihiin walaacyada ay gaaladu ka muujinayaan maalgelin la'aanta ciidamada kufaarta afrikaanta walaaca eh, hadda taagan wuxuu yahay in dhowr jeer een, la- laga cawday dhanka maaliyadda ciidamada ee midooda africa soomaaliya ku sugan laakiin hadda dhabta ay gaartay oo la daalay maraykanku wuxuu leeyahay dhowr trilyon ayay gaaraysaa lacagtan ku bixiyey mashruuca la dagaalanka argixisada ee soomaaliya tan iyo sanadii labada kun iyo shantii markii maraykanku ay taageereen hogaamiye ku-xigeenadii muqdisho ee culimmada ee, iibsanayay ilaa iyo hadda hadda maraykanku wuxuu eh, la soo baxay xisaabtiisa eh, wuxuuna ogaaday in maalgelinta uu ku hayo dagaalka soomaaliya isaga wax faa'iida aysan ugu jirin gaar ahaan donald trump oo aaminsan in wax walba laga hormariyo maslaxadda maraykanka haweeney horey eh, eh, la taliyo ugu soo noqotay xafiiska ra-iisul wasaaraha dhanka amniga oo arrintan si aad ah eh, ugu kuurgashay waxay sheegtay in dowladaha reer galbeedku xisaab dhexdooda ay fureen ayna ogaadeen in qarashka ay ku bixiyaan arrimaha amniga ee soomaaliya oo ula jeedo duulaanka saliibiga ah iyo maxsuulka ay ka helaan aysan isku dhigmin oo awoodda jihaadiga ay sii xoogeysanayso sidaas daraaddeed hadda aysan diyaar u ahayn in lacag kale ay bixiyaan waxaana tusaale loo soo qaatay in reer galbeedku hadda ay iska dhaadhiciyeen in wax la mid a wixii ka dhacay afghanistan ama suuriya oo kale soomaaliya haddii ay ka dhacaan iyaga aysan dhibaatooyin ku qabin ayna kaga daran tahay in lacago malaayiin doolar ah ay kusii qubaan si maclanaan ah sanad walba
waxaan dhihi karaa waxay noo gudbinayeen fariin ah in ciidankeena annaga ku fashilane in aan diyaarino ay la wareegaan mas-uuliyadahooda maadaama ay waqti dheerna siiyeen waxay u eg tahay fariin caynka midda labaad laakiin waxaad ogaan kartaa in afghanistan laga baxay syriana in sidaas ay dhacday so wixii laga cabsanaya oo la dhihi jiray ururo oo ka shaqeeya argixiso lama ogolaan karo in lala hadlo mise inay dowlad qabsadaan arrintaas horta hadda meesha way ka baxday message caynka waan ka dareemaya kaliya ma aha warqadii lasoo qoray laakiin markii aan la sheekaystay deeqbixiyaasha oo aan isku aragno gaar waxaa ka jiro daal ka dhan ahaa arrimaha dowladda ku saabsan midooda yurub by the way waxay bixinayeen mushaaraadka ciidanka howlgalka amisom laba kun iyo toddobadii ilaa twenty twenty four december lacag badanna uga baxay ayagaa bilaabeen horta inay wax jaraan waxay jareen mushaarka haddirtaan mushaarkii ma ah waxa laga doodayo waxaa laga doodaya wasaadka ma ka bixi karaan culaysyo badana ayaga saaran si ukraine dagaalka ukraina saaran iyo dhibaatooyin kale oo adduunka ka jira oo soomaaliya kaliya ahayn runtii in maraykanku uu gacanta ka taago oo uu bixin waayo dhaqaalihii ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku baxayay soomaaliya waxaa sabab u ah nafurnimada sabaadka iyo sugnaanta ay muujiyeen geesayaasha towxiidka ee ka halgamaya dalka soomaaliya kuwaas oo runtii ciidamadan gaalada ah waktiga ku dheereeyey dhowr jeer ayay hogaamiyaasha mujaahidiintu sheegeen in waktiga uu ku socdo gaalada mujaahidiintana wakti uusan ku soconin wa ficlan taas ayaana dhab noqotay oo dowladihii reer galbeedka ee ciidamadan maalgelinayey ayaa hadda joogsaday markii ay arkeen in lacagta ay bixinayaan iyo waxa loo qabanayo aysan isku dhigmin waxaa kaloo laisweydiinaya muxuu yahay saadkan walaac laga muujiyey oo dowladaha kale aysan bixin karin marka maraykanka laga reebo walaalka ciidamadan kufaarta afrikaanta ama midooda africa waxay ku kala fiirsan yihiin dhammaanba gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya marka laga reebo wilaayada jubbada dhexe oo ciidamada gaalada aysan ku sugnayn gobolada kale way ku sugan yihiin saldhig saldhig kale u gurman karo ma jiro saldhig saldhig kale saad u gudbin karana ma jiro sidaas taklifada ayaa ku badatay oo ciidamadan wadooyinka ayaa laga jaray oo saadka hadda waxay ku qaataan dhanka hawada hawada marka diyaaradaha la isticmaalayo kirada iyo shidaalka iyo shaqaalaha ka shaqeynaya amerikaanka ayaa bixiyo biyaha ay cabayaan ciidamada goobaha ay degan yihiin ceelalka shariigaga ay ka qoteen shidaalka motorada waxaa bixiyo dowladda maraykanka marka dagaal ay galaan askarta ku dhaawacanto isbitaallo casri ah ayaa la geeyaa maraykanka ayaa bixinaya diyaaradaha askarta qaadaya dhakhaatiirta daaweyneysa iyo goobta lagu daaweynaya intaba maraykanka ayaa dhabarka u ridanayay halka mushaarka ay bixinayaan ururka midooda yurub midooda yurub dhowaan wuxuu sheegay in uusan bixin karin lacagahaas mushaarka ah markii uu miiska saaray oo golaha ammaanka horgeeyana waxaa loogu hanjabay in veto power loo adeegsan doono hadda waxay isku soo biishabatay arrintii saadka amba jeenanka ciidamadan ay ku qaadanayeen saldhigyada ay ku sugan yihiin taas ayaa cid dhabarka u ridata la la-yahay dowladihii khaliijka haddii ahaan lahaayeen midooda yurub qaramada midoobey maraykanka ayaa bixinayay maraykankana waa uu jartay shan boqol oo milyan oo doolarna ah runtii ma aan lacag sahlan oo dowladahaasi si macno dara ay ku bixinayaan waxaa hadda laga baqayaan waxay tahay haddii ciidamada kufaarta afrikaanta waddanka ka baxaan sidoo noqon doona masirka kooxda ridada
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kooxda ridada soomaaliyaha ayaa sheegtay inay xirtay askar calanka maraykanka ku joogjoogsatay arrinkaas oo soomaalidu ay si caro leh uga fala celiyeen baraha bulshada haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa suuqyada boosaaso oo maanta u xirnaa lacago uu soo rogay maamulka deni maanta waxaa inta badan xirnaa suuqa magaalada boosaaso ee xarunta u ah gobolka bari oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee soomaaliya kaasi oo ay saamaysay lacago baad ah oo uu soo rogay maamulka ashaadala dirirka ah ee uu hogaamiyo siciid deni ganacsatada ayaa sheegay in maamulka siciid deni uu lacago dheeraad ah ku kordhiyey badeecadaha iyo alaabaha kasoo degaa dekedda magaalada boosaaso taasi oo saameynteeda laga dareemay suuqyada magaalooyinka maamulkaasi iyo kuwa gobolada dhexe mid ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in lacagaha laga qaado doonyaha kusoo xirta dekedda la kordhiyey boqolkiiba boqol iyo konton ama boqolkiiba laba boqol taasi oo ah labalaab lacagtii baadda ee horey looga qaadi jiray ganacsataduna xamili waayeen waxay ganacsatadu sheegeen in dekedda magaalada boosaaso ay xiran tahay maalintii kow iyo tobanaad go-aanka oo maamulka riddada puntland ku kordhiyey baadda dekedda boosaaso ayay sheegeen in uu yahay mid aan loo dulqaadan karin waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa t b l f oo mar kale etoobiya ku eedeysay abaabul ciidan oo ka dhan ah gobolka tigray maamulka gobolka tigray ee t b l f ayaa ku eedeeyey dowladda etoobiya inay isu diyaarinayso dagaal cusub oo ka dhan ah tigray isagoo sheegay in heshiiskii bretoria ee joojinta colaadu uu burburay maadaama dowladda dhexe aysan fulin qodobadii lagu heshiiyey war-saxaafadeedu maamulka t b l f maanta soo saaray ayuu ku sheegay dadaal badan oo ay geliyeen sidii uu u hirgeli lahaa heshiiskaasi balse dowladda federaalka iyo damaanad qaadayaashii heshiiska ay ku guuldaraysteen gudashada waajibaadkooda t b l f waxay si cad u sheegtay in maamulka abiy axmed uu wado diyaargarow ciidan olole nacayb ah iyo go'doomin siyaasadeed dhaqaale iyo milatari oo ka dhan ah tigray isagoo xusay inay jiraan calaamado muujinaya abaabul ciidan weeraro diyaarado aan duuliyo lahayn iyo howlgallo xiisad abuur ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dab xoogan oo khasaare geystay oo ka kacay markab ganacsi oo ku xirnaa mid ka mid ah dekedaha dalka yemen wararka aan ka helayno dalka yemen ayaa sheegayaa in markab ganacsi oo ku xirnaa mid ka mid ah dekedaha dalkaasi uu qabsaday dab xoogan oo geystay khasaare kala duwan kaasi oo saameeyey isku socodka ganacsiga ee dekedda kooxaha gurmadka deg deg ah ayaa ku guulaystay daminta dabka ka kacay markabka oo ku xirnaa qeybta maraakiibta xamuulka ah ee dekedda mukalla ee dalka yemen mahadsanid walaalka maahir maxay ahayd hadalhayntii ugu weyneyd ee maanta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan maanta waxa ay ahayd kooxda riddada soomaaliya oo shaacisay inay xabsiga dhigtay askar ka tirsan maleeshiyadeeda kuwaasi oo ku istaagay calanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda riddada ah ay xirtay askar ku istaagtay calanka maraykanka waxayna sheegeen in falka ay ku kaceen maleeshiyadan uu ahaa mid aysan aqbali karin kooxdaasi kana hor imaanaya xiriirka kala dhexeeya dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka cabdi wahaab muuqaalo ku baahay baraha bulshada ayaa muujinayay askar ka tirsan maleeshiyada kooxda riddada oo inta dhulka dhigan ku istaagaya calanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waana tallaabada keentay xarigga ay ku kacday kooxda riddada dadka soomaaliyeed ayaa si weyn uga warceliyey tallaabada kooxda riddadu ay ku xirtay maleeshiyadeeda mid ka mid ah dadka warcelinada ka dhibtay oo lagu magacaabo axmed wacdi axmed waxa uu leeyahay maraykanka soo kuu madaxweynihiisa nacaayayay dowladdan xerada xalane ayaa laga xukumaa taas ayaana sababtay buu yidhi in ay gaalada u daba dhaqaan qof kale oo lagu magacaabo maxamed mursi waxa uu leeyahay xukuumaddu waxay u shaqaysaa danaha maraykanka oo keliya ah haddii ay ku istaagi lahaayeen calanka dowladda lama xiri lahayn ayuu yidhi cabdi aadan qule qof lagu magacaabo oo barta facebook uga warceliyey xarigga ay kooxda riddadu kula kacday maleeshiyadeeda ku istaagay calanka dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa waxa uu yidhi maraykanka iyo dadka hogaaminaya maalin kasta ay dadka soomaaliyeed caayaan oo qashin ku tilmaamaan maxaa gudnimo la ina baday xataa maradooda xunta ah kuma istaagi karno qolooyin badan oo difaacaya baad arkii dowladda sidaa u dhaqmaysa ayuu yidhi ninkaasi marka cabdi wahaab tallaabada ay qaaday kooxda riddada soomaaliya ayaa ahaa mid ay dadka sidan iyo si kasii ballaaran ay ugu muujiyeen dabadhilifyadeeda iyo sida ay xarigga maleeshiyadeeda ugu raaligelinayso dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo madaxweynaheeda uu fagaarayaal kala duwan ka aflagaadeeyey dadka soomaaliyeed xubintiina cabdi wahaab caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa diya u kala qaaday laba ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega gobolkaasi maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud ayaa ku guulaystay in uu diya u kala qaado jifada habar idin leh ee ka tirsan beesha mursade iyo jifada cusmaan abi kargaab oo ka tirsan beesha waceysle muddo hadda laga joogo ku dhowaad shan bilood ayuu ruux u dhashay jifada cusmaan abiikargaab ee beesha wacays leh waxa uu nafta dhaafiyey ruux ku abtirsada jufada habar adin leh ee beesha murursade dhowaan waxaa degmada galhareeri ka dhacday munaasabad lagu kala wareejinayay diyadaasi waxaana jalsadan ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan mas-uuliyiin iyo odayaasha dhaqanka labada beelood arrinta xiisaha badan ee xafladan gaarka la tahay waxa ay tahay in diyadii boqolka halaad ahayd ay siddeetan ka mida bixiyeen jifadii lagu lahaa ee wacaysle halka labaatanka kalena ay bixiyeen jifada habar adille ee beesha mursadeh ee magtaasi lahayd arrintan oo si weyn looga dheehan karo sida waxgaradka labada beelood ay diiradda u saarayaan nabadaynta labada reerood ugu horreyn waxaa mikarafoonka lagu wareejiyey labadii naqiib ee kala matalayay jifooyinka cismaan abiikargaab iyo habar adille kuwaas oo marka hore la kala wareegay diyada ugu dambaynna ku sii wareejiyey ehelada iyo weliyudamka bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadle ninkaa dhalla markii wakhtigu ku yimidoo ilaahay amarkiis oo uun dhintay waxaa ka dambeeyey odayaasha beeshaanan ka mid ahay oo uun arrimahaas ku dhex jiray haddii alla idmo maantaya uun ilaahay in arrintaas u dhammaata aan isugu nimido ay uun saas kusoo dhadhawaato ninkan dhella marka amaraa ku dhacay waa dhintay hadduu dhintay qasqaastii waa laga cafiyey diyadiina haddii alla kuu idmin hayo waa uun u diyaar naqanay waktiguu halmar islama naqdee waa uun isdaba joogay maantana inaan idlayno alla qadariyoon u nimid diyadii waa wareejinay diyadaasoo ah boqol halaad labaatan nala ku cafiyey siyeetankiina aan bixinay oon wareejinay sidaasaan marka ku wareejinay weli damkiina asaa sheegi doona inuu ku wareegaya in kale بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد آه إلهي بام هاد إسكالة آه وقت دير دبديس مانتاي أو تاريخ دو أي تهاي لا تيكو دبشي كوبات كون أفر بقول أفرتن إي سديد حان لو ريغي أنيغو أه نقيبك بيشا هبر الدين لي نبدو أبو كر وحان كلو ريغي ديدي محمد مختار شيخ ومجيسو أو أهاي walaalahaas gacantooda ku sababaystay magiisuna laga xukumay boqol halaad boqolkaas halaad sida nabadoonku u sheegay waaye labaatan ka mid ah laga cafiyo laga bixiyo dhammaan muslimiintaa mahadsan si gaara tolka arrintaas igala shaqeeyaa mahadsan si gaara waxaan u mahad celinaa nabadoonnada beesha ee shaqadan u dhabar adeygay waxaan caddaynaa mar kale mar kale in boqolkii aan kala wareegay ayadoo toban iyo kow kun toddoba boqol iyo lixdan oo ah labaatanka halaad oo nabadoonku uu sheegayna laga bixiyey ujeedkaynu wax kale maahan diciifnimo maahan doqonnimo maahan waxaan leeyahay marka in sidaas si la mid ah walaalkaa culayska uu sido aad la qaaddo iyaduna minadiin waaye waxaana rabaa in aan ku wareejiyo meggaas boqolkaa inaan ku wareejiyo welibdamkan aan rabaa bismi illaahi raxmaan raxiim ilaah baa mahadle waxaa waaye aniga boqolki wiilkaygii maggiisi yahay boqolkiisii in garabta lee wareejiyey ilaaha ku mahadsan walaayada igu wareejidaa ku mahadsan raalliyaanna ku ahay waana ku qaadha intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay odayaashii kale ee ka soo qayb galay xafladda ilaahay aa mahad iskale waxaan ognahay ninkaas waa dhintay ilaahay ha u naxariisto ehelkana samri ibaan allah ka siiyo asigana kitaabka midig allah ka siiyaan leeyahay intaas ka gadaal walaalaha reer wacaysle markii ninkaas uu dhintay si emergency ah oo deg dega waxaan ognahay inay gogol u dhigeen inay sabdi u yeereen xaal ay bixiyeen ilaahay aa mahad iskale waxaan u malaynaa maantay dhimashadii wiilkaas shan biloodah ka soo waritaan la jecelahay oo habeena dhiman waxay ku soo dhammaatay shan bilood in diyadaas muqalladada lagu qaato diyo shan bilood lagu soo afjaray oo weliba dad yar ou soo afjarayna baashaal laguma keenine culays jira ayadoo la demiha darteeda maarata lasoo fududeeyey waxaan leenahay in alla intii ka shaqayday oo culayskaas inay demiso u istaagtay oo wakhti iyo waxdheef ku bixday oo qowl iyo ficil ka geysatay dembigeeda la dhaafaan leeyahay iyo dembi waalidkood annagana ilaahay fidna dambe dhexdeena ma keeno ayadana alla nooma soo celsho walaalayaal awalan waxaan u mahad celihayaa allihii na abuuray bacdigeerna islaam naga dhigay waxaan u mahad celinayaa labada jilib ee deriska ah ee walaalaha ah ee wiilyo abtigiisa ee si isla mid ah islaax daatulbeynkan uga qayb qaadatay ayagoo niman la keli noqda ayna jirin dhaqaalihii lagu bixi lahay fidnada in lagu bixiyo islaaxaya diinka iyo soo dhoweynta walaalaha waa arrimaha nagu cusuban ilaahay uga mahad celinaya ka mid taha waa mid aan la ilaabi karin waxaan si gaara u mahad celihaa walaalaha wiilku ka dhintay ee iyagu islaax ku bixiya maalkoori ee iyagu sabray ee iyagu gogashii dhigay ayaduna waxaan lahaa sunna xasana waaye intii ay socotay munaasabadii ay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud diyada ugu kala wareejinaysay jifooyin ka kala tirsan wacaysle iyo murusade waxaa laga tiriyey gabay taabanaya munaasabadda indhahan musbaaxyada iyo maqalka kuu daaran iyo midigta lagu maamusho lagama maarmaana adigoo miskaha soo dhex maray oo mini lagaa oo horta masaakiin inaad tahay uga mowlahana tuug yaan mareegta weyn iyo kusira maalka aad wadato adoo muruxsan oo qaawan oo mara ku duuduuban oo meydka lagu leeyahaa meel lagu wadi war intii kuu maqneed iyo intii kuula musheexaysa meel cidla hadday kaaga tagan soo mashaqa ma qabrigii madoobay haddii lagugu meegaaro oodan mu iyo maa aadan lahayn soo mashaqa ma warka maada lama aadayo kaan macno lahayn malaa iga garbaha saaranoon muuqanaa jira mugda aan wax loo jeedin iyo meelaa socotaa waa markhaati kugu raran intii meydka laga gaaro igaarku ma guudhintaran waxaan idhi anuu gumcadle iyo geesaale iyo geediyaan ah oo wixii ku soo gaaraya anna isoo gaari wiilkaas waa nagoga ee guul allah siiyo murusadana garabaan hiyo gacal walaalaa ebedkayna gaateen cawiyo geeri kuma seexa gogoldhiga gafuurka isla gala hadalka gaagaabsha dad waxa isu gala inaad tihiin gebiyahaantiin nin gar daran hadduu gees u baxna geed isaga taaga afartaa gaadii gabaga iyo goynima ka higaasha xalayaa dabayluu hadleen duul anoon arag dan anoon lahaynaan fadhiyo wadar daqiiqood arwaa laygu soo degay sida afu daboolnaay markaan derinta seextaan ka kaca doocanoo iri daruuraha cirkaa ila hadloo waa la ii digay waxsaa iga dardaarama war waa la isku duubaa horta murusada dagaal iyo colaad ha iska daayaan wacaysluhu dabkow sida hadhiga duul kalaa jira war adduunkoo dhammaan derisayn mana isdaarin balse duul xumaa naga dhex kaca waqi dalaaween dalka bawqi ka guureen wixii daanna kici haayo kuwan diinka wada allaha noo reeba iyagaan doordha gebigooda ugu dambayn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أقول جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أولا الله تبارك وتعالى أن مهد علينا نهيسيين أبوري نقدق مسلمين نسوا فجيي نسيي قرشدا أن ku garannay inaan iska xallino wixii dhacay ee aan lagu tashan ee shaydaan uu ka shaqeeyey in akhyaaru isaga timaado oo dhexda la qabto allihiina waafajiyaan mahad celinaynaa humma waanu mahad celinaynaa akhyaarta hadday yihiin kuwii degmada galhareeri iyo agagaaradeeda deegaanka ku ahaa ee qaylada ku soo horbaxay iyo hadday yihiin akhyaarta culummada iyo odayaasha xamarka yimid hadday yihiinba dhammaantoodba waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran allah tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha iniin saara wixii aad qabateen waxaad gudateen waajib idin saaraa oo allah idin saaray kullukum raacin uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka mas-uuliyaddii allah idin saaray baad gudateen garashadaas ilaahay baa ku mahadsan inay garan siiyey adinkuna juhdiga aad bixiseen allah idinka abaalmariyo jazaakum allaahu khayran mukhtaar waxaan leenahay ilaahay beddel khayr qaba ha ku siiyo ou maantay sidaa lasoo wada tilmaamay ou qayb ka yahay xalkii weliba qaybta ugu muhiimsan uu yahay hoggaankeedii noqday owlaaddaada allah kuu barakeeyo camalkaaga ilaahay miisaanka xasanaadkaa kuu saaro wiilkaagana sabar iyo iimaan waxaan rabaa inaan dhaho niman yahow hadda isu tilmaami mayno dadkan waxa ay yihiin iyo waxa ay isu yihiin waa midda keentay shaqadan maantay miraheeda aan u fadhinno in la qabto midda keentay waaye ehel baa la yahay deris baa la yahay abti iyo adeer baa la yahay in laga daba tago beleda waxaa ka fiican in laga hortagay uga fiicanta deriskana hadde xaqa uu leeyahay waa wada taqaanaanoo moogta hadda layniin tilmaami maayo waxaan isleeyahay marka odayaashu kolley waa ku tala jiraane in moogtahay dadkii la dhex maro wataqow fitnatan latusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa fidnadu kuma simato cidda la timid tani markay dhacday akhyaara ilaahay u bixiyey ilaahay baa ku mahadsan waafajiyey waana lagu guulaystay marka waxaan dhihi lahaa in aan halkaa lagu simin oon la dhihin shaqaa la qabtay waana lagu guulaystay alxamdulilaahi waa tahay laakiin inaan intaas lagu simin oo bulshadii la dhex maro fidnadana laga hortago midda soo socoto laga hortago waxaad ogtihiin waxaa shaqaysanayo dad shiyaadiin ah oo ina hebel iyo ina hebel iyo ina hebel oo aad wada taqaanaano nagu abtiraho nagu noo muuqaal eg oo balaayaqaad ah oon wax kalaba dabkoodu ku shidnayn dabkooduba wax kale kuma shidnayn dabkoodu waxuu ku shidan yahay soodintaas ha la xiro ina hebel ha la dilo reer hebel ha la dilo reer hebel ha lagu duulo xag meeshaas nabadaa ka jirto tush ha la siiyo dabkooduba intaanu ku shidan yahay waa qolo meel kale laga soo diray annagu marka waxaan u naqaanaa ina hebel iyo ina hebel abtirayna la wadaagaan ayaguna sidaasay shaqada u wadaan marka si looga hortago waxa noocaas in la helo guddi farsamo oo dadka dhex maro halqa diyadna ikhwaani waa inaan ka dadaalnaa oo aad noogu soo badatay waxaa nagu soo batay ood og tihiin waxbaa la dilay ninkii wax dila waa fakaday dhibkan dhac sidii looga teliyey si lamid ahoo weliba inay ka fiican tahay aad mooddaa loo qaba karaa ninka daalumkaah ninka daalumkaah inta wax dilo cidaan ahayn kuma dhex carari karo cidda uu ku abtirsado ninkaan marka abtirka kula wadaaga oo daalumka ah oo intaa mooro islaameed gala fakanaayo waa in la qabto haddaan la qaban tan ma og tahay ilaahay aa nagu guuleeyey oo akhyaartu waa uu yeel qaaday waana lagu guulaysta laakiin mid aan lagu guulaystanaa imaanayso guushu ma ogtaha maalin walba adig meel kuuma taagna marka sidaasi darteeda aniga waxaan aad ugu celcelinaa oon leeyahay akhyari dadka baas abuurka ah ee qabiilka ka dhashay ee meel kale laga soo diray dadkaa ha la qabto gacanta ha lagu dhigo si fidnada looga hortago dhanka kale waxaad wada taqaanaan deriska iyo xuquuqda uu leeyahay rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiiskii aad wada garanaysaan wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min ma rumayn oo ma rumayn oo allah ma rumayn oo rasuulkiisa ma rumayn oo aakhira ma rumayn qiila man yaa rasuula allah waa kee midkaan inkaartu ku dhacday sidaan yeela qaala aladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu waa midka shartiisa uusan ka badbaadin deriskiisu hadda waa yahaye wadaadow midkaan daalumka ahoo cawadheelmanaayo oo muslimka dhibaayo haddaad fakisee tiraa waa reer hebel dembigiisa ma ma ka badbaaday kula taha inaad badbaadaya ma kula taha ma badbaadaysid hadday timaado marka adiga nin deriska dhowray ma ahayd soo ma ogid deriska maadan dhowrin haddaad tiraahdo marka warbarka beeluhu fidnowna dhex dhigaya waa kaasaa waa fiican taho nin hadda shaqo inuu qabto u diyaarsanaata laakiin waxaa ka fiican war daalamka gacanta qabo nin walbow oo naga mid ahow dhibtaada derisku ha ka badbaado ciddii dhibaysood adigu tala ku leedahayna qabo gacanta qabo mar kale iyo mar kale waxaan ku celinaa walaalayaal nin walba ee naga mida waa mas-uul ninka noogu mas-uuliyadda liitahay wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa iyo owlaaddiisa iyo carruurtiisa iyo ehelkiisa oo mas-uul ka yahay waxa wax dhibaana waa ayaga ninka kale jifoo hoggaamiyaa ama qoysoo hoggaamiyaa ama qabiiloo hoggaamiyaa kulli mas-uuliyadaana saaran sow maaha mas-uuliyaddaas marka balaayada ka tabataggeeda ka hortaggeedaa ka fiican aniga waxaan leeyahay ikhwatulcazaa waa dadaasheen jasaakum allahu khayran dhammaantiin intii ka soo shaqaysay sharafkan iyo khaymahan iyo gogashan laysku mucaalaqayhaayee ay ka muuqato isjacaylka faraha badane ka muuqdo raggii ka soo shaqeeyey inta joogta iyo inta maqanba ilaahay abaalkooda ha badiyo ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waxqabadkoodii maalkiinna allah barakeeyo waqtigiinna ilaahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إن